mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka guracali ee balanballe ayaa magaalada dhusmar waxay kaga qayb galeen dhismaha guddiga nabadgelyada dibashiinta beelaha wadadega degmada balanballe iyo deegaanada hoostaga waxaana la sheegay inay tahay tallaabo muhiim oo loo qaaday sidii loo xojin lahaa nabadgelyada iyo isfahanka bulshada degmada balanballe ee gobolka galgaduud dhismaha guddiga wuxuu diiradda saarayaa sidii loo horumarin lahaa xiriirka iyo wadashaqaynta bulshada iyo sidii loo xallin lahaa khilaafaadka soo jiitamaya muddada afartanka sano ku dhow ujeedada guddiga ayaa in hirgeliyo nabadgelyo isfahan ballaaran oo dhex mara bulshada degmada balballe taasoo loo golleeyahay in la dhiso bulshada iyadoo loo marayo dibheshisiin iyo wadashaqayn waarta sheekh cabdi cumar gudoomiyaha guddiga islaax baynannaas ee nabadda ka shaqeeya ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha shirkan iyo howsha ay ka wadaan magaalada dhusmareeb isagoona sheegay in marna aysan ka cajisantoonin wadashaqaynta iyo heshiisiinta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug walaalaha kasoo kala jeeda guriceel iyo balanballe ee dirirta afartanka sano u dhexayday ka jirtay inay yacni isku yimaadaan falilaahi alxamdu washukru way isku yimaadeen way tashadeen islaax baynannaas iyagoo ka mid ahaa awal hore lana shaqay jiray ayaa waxaa dantii noqotay dad u oogan arrintaas iyada ah si gaara uga shaqeeya si wadajira uga shaqeeya islaax baynannaas ay ku og yihiin inay xisaaban yihiin meeshaas maamulka degmooyinku ay ku og yihiin la kaabaan iyaguna maamulkooda la shaqeeya in la helo waana la helay xubnahaas oo ka kooban shan iyo toban xubnood walaalayaal haddaynaan ku heshiin maalkeen haddaynaan ku heshiin caqligeenna haddaynaan ku heshiin cilmigeenna dad kale cilmigooda iyo caqligooda iyo maalkooda kuma heshiin karna waan ku kala tegaynaa silaax baynannaas waxyaalaha ay rabaan inay dadka dareensiiyaan waa inay dadku heshiiyaan kuna heshiiyaan caqligooda maalkooda iyo maskaxdooda macalin axmed ciise geedde oo ah gudoomiye ku-xigeenka shan iyo tobanka xubnood ee samadoon ayaa dhankiisa sheegay inay soo dhoweynayaan ayna qayb ka noqon doonaan haatan laga bilaabo ka shaqaynta nabadgelyada bulshada galmudug wax alla waxay wadeen lagu taabageliyo maarata lagu taageera aadan uga mahad celinaynaa shaqo wanaagsan ayaa meeshaan ka dhacday waxaana usii mahad celinaynaa gogoshaan dadkii iska lahaayo islaax binanaas oo kulligood samadoon oo gadaal u gelay marka haddii aan nahay reer balanbal shan iyo toban guddiyaha la sameeyey shan iyo tobankii guddigaahoo la sameeyey inay ka shaqeeyaan samafalka iyo islaaxa meeshaas marka waxaan codsanaynaa dowladda iyo golayaasha meesha fadhiya dhammaantood ilaahay dartiis inay noola shaqeeyaan annagu ilaahay dartiis baan isku xilqaanay gudoomiyaha degmada balanbal cabdicasiis xaashi cali ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada amniga ka shaqeeya inta lagu guda jiro ka shaqaynta nabadgelyada oo hadashinta bulshada balanbal ee gobolka galgaduud waxaa xalku ku jiraa in la helo nidaam dowli ah ama awood dowli ah oo inta aan dibu heshiisiintaba la samayn diyaar meeshaas ku ah oo dadkaasi waxay ku heshiiyaan kala shaqeeya fulintooda wax kastoo lagu heshiiyo fulintooda kala shaqeeya awooddaa dowliga ah kow qorshaha koowaad waxaan rabnaa inaan dowladda galmudug inaan ka codsanno inay deegaamadaas ciidan geeyaan joogto ah oo deegaanadaas amnigooda ilaaliya oo dadkaa dibu heshiisiintii islaaxa marka loo galo waxay ku heshiiyaan fuliya amnigana ilaaliya fuliyana waxay ku heshiiyaan gudoomiye ku-xigeenka degmada guriceel shaafic jaamac cabdi ayaa sheegay inay garab taagan yihiin guddiga islaax baynanaas isagoona sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii loo heli lahaa bulsho nabadgelyo kuwa degan degmada balanbale iyo deegaanada hoostaga siima anfici doonto deegaanka sida uu ahaa jiray in wax laga bedelaa la rabaa mar kastade soomaaliduna curfigeeda waxaa iska waxa waa bilowdaa waana ka hartaa waxaan rajaynaynaa inaan laga harin dhammaan qurba joogta iyo daljoogta ka shaqaysa arrinkana waa ay mahadsan yihin mar labaad mar saddexaad annaga ka reer gurceel ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan suboodgarayno taageerno in alaalay intii nooloo idayo awood ah iyo inaan nagula malaysanayinbo waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan ka wada shaqayno oo gudoomiye iraad oo eriyadaas guddoomiyaheedii ahna inaan dee bolosiga iyo wax walbay taana uga dambayno degmada balanballe ayaa inta badan waxaa kusoo lalaabta colaad u dhexday beelaha taasal ku haysa reer qabiil ayna soo jiitamaysa muddo ku dhow nus qarni oo u dhexaysay laba bilood oo dega degmada balanballe ee gobolka galgaduud